wayba weli socdee olaado ku dhex teegin waxaana ku mid ee dowlado khaliijka iyo dowladda qatar olaadaasyo kooyan kudib marka dowladda qatar iyo laaka eeday inta maalgelin iyo taageero biyasiydii kooxo argixisada eh wayba dowladda qatar iyo arrintaas ka sheegtay tobeen abuur eh dowlado badan oo caalam ku mid eh iyo wayba wadaana dadaalka eedin sidii oo kadamiyi lahaayeen olaado oo ka dhex jaran dowlado khaliijka ee dowladda qatar wadahadal kudib xukuumadda qatar iyo wayba la hordhigay tumis dex qodob oo ku mid eh intii ay hawada ku saarto warbaahinta aljaziira oo ay ka leeta qaybtiya dooha oo maalgeliya xukuumadda qatar iyo intii xiriirkan jarta dowladda iiraan dowladda qatar iyo sheegtay inta ka adagda fulinta qodobadaas laakiin wayba liinqobday muddii ay ku fulii korta arrimogasay isniintii unhadhaafni oo taariikhdii ahayti saddex bili toddobaad lamada ku timi toddobada iyo wayba ka ekaayay wakhtigii liinqobday laakiin dowladda kuweyd oo dhedhexaadin ku hayti arrintaasay ayaa ku codsatay inta liinkordhii wakhtiga sidaasee wayba liinka daray muddo afartii siyeed saacadood eh wasiirka arrimo dibadda yal kuwada inta dhowaan shaaca ku qaada jawaabto wadashey oo ku wajahan liiska dalawaada oo habandhigan dalalka oo hogaamiyo sacuudiga taasoo la xiriira inta dowladda qatar iyo maalgeliyaas kooxo argixisada eeba weli liin ogayne go-aankaiyo dowladda qatar qaadada doonta